maxamed cabdirasaaq daacad guddoomiyaha magaalada gaalkacyo ee puntland ayaa waxa uu kormeeray dhismaha wadooyin laga hirgelinayo xaafadaha magaaladaasi gaar ahaan xaafadda israaca ee magaalada gaalkacyo wadooyinkan oo ay saameyn ku yeesheen roobab ka da-ay magaaladaasi gaalkacyo ayaa waxaa dibudhis ku sameynaya hay-adda wadooyinka ee puntland iyo sidoo kale maamulka degmada gaalkacyo ugu horeyna odayaasha xaafadda wadadan laga dhisayo oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta fulinaysa dhismaha wadadan ayaa guddoomiyaha la wadaagay halka uu marayo dhismahan ilaahay fadligiis ba ayaa taab noo noqotay iyadoo carakaawo ah oo buuxsan oo aad u qurux badan ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa uma maaragtay dadkii ka soo shaqeeyey oo ay ka mid yihiin maayirka oo ay ka mid yihiin odayaasha ee xaafadda oo ay ka mid yihiin shuyuukhda masaajidka ilaahay subxaana wa tacaala ha ugu daro miisaankooda xasanaadka annagana waxaa weeye kuwa dalkooda ka shaqaysta oo maarata ummadda u gargaara ilaahay hanaga dhigo arrinta waddadu waa muhim waddadu waxa weeye maxay ahayd nabi calayi salatu salam wuxuu yidhi qaطcu اladaa can اطariiqi sadaqa waxyaabaha waxa weeye dhibka ah oo waddada waxa kale la yidhahdaa maxay ahayd markii ay ku yimaadaan waxa weeye maxay ta uu qofka uu ka qaado sadaqo buu ka helayaa waxaan ka qabannay meeshaan boqol iyo konton mitir waxaan uga mahadcelinaynaa oo hawshaan ilaahay ka sokow ku qalaalay waxqabadkeeda duqa degmada gaalkacyo maxamed cabdirasaaq golaha deegaanka guddoomiyaha xaafadda odayaasha iyo culimmada iyo waxgaradka xaafadda ilaahay mahaddiis shaqadaas iyagaa qabtay waan uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo looga shaqaynayo mataqaanaa dhibaatooyinkii biyuhu ay keeneen ugu dambeyntiina maxamed cabdirasaaq daacad guddoomiyaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhanka puntland ayaa goobta ka hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyey mashaariicdan lagu horumarinayo wadooyinka isaga oo bogaadiyey dhismaha wadadan ilaahay xamdigii ah aanu dhammaystirnay boqol iyo konton mitir waxaa dhiman ilaa boqol iyo toddobaatan mitir insha allahu tan iyo berri ilaa beri dambe waxaan rajaynaynaa inaannu iyadana dhammaystirno waxaannu u sii gudbi doonnaa waddooyinka noo dhiman sidii aan horay u sheegnay koob iyo toban waddo ayaan runtii ka shaqaynaynaa middaani waa middii labaad waxaa dhimanaanaysa insha allahu sagaal waddo waxaan rabnaa bulshada reer gaalkacyood oo aannu runtii u shaqaynayno oo shaqadaan runtii socotaa qaybta ka ah intii hadda aan maamulka hayana runtii waan uga mahadcelinayaa inta hadda dhiman oo aannu qorshaysanay waxaan ka rabaa kana codsanaynaa inay si lixaad leh runtii ay uga shaqeeyaan xaafadaha guddiyada xaafadaha uga horreeyaan odayaasha waxgaradka dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan si wada jira iyo dowladda hoose waxaan rabnaa gaalkacyo si wada jira inaan uga shaqayno magaalada gaalkacyo ayaa sanadihii lasoo dhaafay si xowli ah horumar u sameynaysay gaar ahaan dhanka puntland oo mashaariic kala duwan laga fuliyey waxaana maamulkeedu ay ku howlan yihiin sidii loo horumarin lahaa bilicda iyo isu socodka bulshada ee magaalada gaalkacyo